gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho taabit cabdi maxamed ayaa ganacsatada suuqa bakaaraha ku amray inay furaan wadooyinka xiran ee suuqaasi gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in ganacsatada looga baahan yahay inay baneeyaan oo ay furaan inta u dhexaysa isgoosyada howlwadaag iyo k b b oo hadda howlo nadaafadeed ay ka socoto waxa uu tilmaamay in ganacsatada laga doonayo inay ka qayb qaataan nadaafadda suuqa bakaaraha islamarkaana maamulka gobolka kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa suuqaasi guddoomiye taabit ayaa ganacsatada ugu baaqay in aysan suurtagal ahayn in ganacsi oo keliya ay u yimaadaan suuqa bakaaraha balse laga doonayo inay ka qayb qaataan ololaha maamulka gobolka banaadir uu ka wada suuqaasi waxa uu tilmaamay inay ku dadaalayaan dib u soo celinta bilicda waddooyinka dhex mara suuqa bakaaraha
waxaa soo hara dadka meeshan ku ganacsada ee halkan wada jooga baaq waxaan u dirayaa meeshan waa wadda la isticmaalo awaamirta dawladeed waxaa ka weyn midda ilaahay uu dadka ku amray oo ah dariiqa inaan la isticmaali karin oo dariiqa aan dadka yacni dadka laga xidhi karin dariiq laguma ganacsan karo qof walba meesha lagu talagala ha ku ganacsado sidoo kale ganacsatada qaybaheeda kala duwan ee halkan degan waajib baa ka saaran nadaafadda maalan kuwa hadda dhinacan ee dhismaha ee farsamada ka shaqaynayo iyo kuwa qaybtan degan ayagana wax iibinayo waajibka saaran waxay tahay in bilicda hortooda ay hagaajiyaan waa awaamir soo baxay dawladda hoose ka soo baxday qofka ganacsada ee meeshaan jooga shalay wuxuu ahaa awooddiisa ma ahayn ma kari karu ahaa maanta waa kartaa waa hagaajinnay nadaafadda waxaan kugu baaqaynaa inaan ka hagaajino ugu dambayn waxaan rabaa inaan baaq u diro ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan annagu hadafkeenna wuxuu yahay in meel walba iyo jid walba iyo qof walba meesha uu joogo dawladdu ay wada gaarto
waddada u dhexaysa isgooska bakaaraha iyo isgooska blackseaga ayaa maalmihii dambe waxaa ka soconaya ololo nadaafadeed oo uu maamulka gobolka banaadir ka waday halkaasi sidoo kale maamulka gobolka banaadir ayaa waddadaasi ka wada qaadista bulaacadaha iyobiyo biyo wasaq ah oo maalmihii dambe halkaasi fadhiyey waxaana guddoomiyaha gobolka banaadir uu sheegay in dhowaan xarigga laga jari doono waddadaasi maadaama hadda howlo dib u dayactir iyo nadaafadeed ay ka socoto waddadaasi suuqa bakaaraha isgooskeeda iyo sidoo kale isgooska black seag